Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma ayaa degmada Luuq ee gobolka Gadah iyo weliba Yandirtay caqabado gargaare gaasaytiyo hay'addii aan ka talagalin in reedan dejiyo waalanka saameeya qoysaskii ah ku barakaceen colaad beeleedyadii dhawaanaha kaliya degmadaas ayaa caqabkan iyo waliba ku mid ahaa teendhooyin walibana hay'adii aan ka talagalay in guryo ku meel gaara ee laan ka sameeya qoysaska banaanka magaalada saytuwan nasaytiyo horo guryaasho lahan ku gubiya caqabkan iyo waliba higidoone gurmada ku kooban qeybo shil duwan ee raashinka oo hay'adda dhawaan Yandirasa walibana deeqdun ee Sodma ahaan ku jawaabtay kuuriyada markii gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaali iyo hay'ado yoanka baaqan iyo gurmad degdeg iyo haladeeranga shacabka Luuqa to kumid ee mas'uuliyiintii ku dareertay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma yaa faahfaahin ku biidi waryaabo iyo hadeersiga qoysaskii ku barakaceen colaad beeleedyadii dhawaanaha kaliya degmadaas ayaa waxaa anigoo ku hadlaaya afka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan magaca hay-adda waxaan halkan ka diraynaa boqol teendho oo kusii jeeda maamulka maamul goboleedka jubbaland khaasatan degmada luuq oo ah sida aad ogtihiin maalmahan ay ka dhaceen dagaalo ahliya ay ka dhaceen dadkii ka barakacay deegaankaas oo guryahoodii la gubay oo ku barakacay hawdka ayaa waxaan ugu talagalnay in ay looga faa'iideeyo oo ay gabaad ka dhigtaan waxaa teendhooyinkan noo keenay dowladda imaaraadka oo aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa waxay noo keentay xilligii loo baahnaa wax ka qabashada waxaana rajaynaynaa sida ay hay-adda aan anagoo hay-adda aan u dhiibnay in looga faa'iidayn doono maamulka degmada luuq ay nooga uga faa'iidayn doonaan dadkii loogu talagalay waxaan halkan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo runtii aad iskugu howlay in deegaanka luuq nabad ay ka dhalato lana kala qaado dadkii ehelka ahaa oo halkaa isku dagaalay